shay bay ku imanayaan maa yaatiihim min dikri min rabbihim muxdathin ila istamacuuhu wahum yalcabuun marka macnahaaskooda muxtawana qadiimo oo yani aayaadku waa kuwa horreeyey oo dee waa qur-aanku waa sifa min sifaati illahi waa kalaamka ilaah marka waa waa sifaatka ilahina waa horreeyeen sifatu kala sifaynaya marka waxaa weeyaan maxay qadiimo weyn baa la odhan karaado dee kala sifaynaya mawsuufka la sifaynayo ilaahay qidam iyo horrayn buu ku sifooy oo alla qidam in lagu sifeeyo waxaa ka fiican in awaliye lagu sifeeyo alla horreeyey way sa qur-aanku noo sheegay huwa alwalu walaakhiru walaahiru walbaatin rasuulkuna yidhi huwa alwalu falaysa qablahu shay wahuwa alaakhiru falaysa bacdahu shay aayaatu xaqin xaqa aayadihiisu min araxmaan alla raxmaanka xaggiisay ka ahaadeen muxdathatun bay ahaadeen kuwa lasoo cusboonaysiiyey xagga insaana dejinta qadiimatun bay ahaayeen kuwa horreeyey sifatulmawsuufi kale sifaynaya sifadiisu kaa'inatun bilqidami horrayn bay yani ku sifay ku sifay lam taktarin lamay xidhsan aayadahaasi bizamaanin zaman lamay xidhsanin wahya walxaal hiya iyadu tukhbiruna ay nooga warramayso can ilmacaad yani soo celinta ay ka warramayso iyo wacan caadin wacan qowmi caadin ay ka warramayso wacan irami iramna ay ka warramayso iram dee waa un caad meesha ku abtirstaan baa iram juduudduisu ka mid yahay marka aayadahan inay horreeyeen ka warramayaao oo taariikhdeedu waa taarikh qadiim oo zaan baan ku xidhnayn qur-aankani ka warramaya oo macaadkiibuu ka warramaya macaadku way soo celintood dee qiyaamo qiyaamii buu ka sheekaynaya oo ilaahay baa subxaana wa tacala dee qur-aankiisa ku sheegay huwa aladii yabda'u alkhalqa uma yuciiduhu kamaa bada'na awala khalqin nuciiduhu marka wuxuu ka warramayaa macaadka iyo soo celinta ka warramaya reer caadna wuu ka warramay yaa huudu maa ji'tanaa bibayinatin wamaa naxnu bitaariki aalihatina can qawlik hatay lahaayeen oo taasina waxa weeyaan dee qisaskana wuu ka warramaya iramna de waa kii qur-aanku lahaa alam tara kayfa facala rabbuka bicaadin irama daati alcimaad irama daati alcimaad oo iram caadkaasun baad caadisbayaan uga dhigaysa dee de waa iyagay noqonayaan awowgoodi waxaas kale wey lam taqtarin lama xidhisan buu yidhi aayaadkaasi bizamaanin zamaan lama xidhisan wahiya walxaaliya tukhbiruna inooga warramayso can ilmacaadi soo celinta inooga warramayso iyo wa can caadin qowmu caada inooga warramayso iyo wa can irami irama inooga warramayso daamat way daa'imtay aayadahaas ladayna agteena ayay ku daa'imeen fafaaqat way ka sara mareen kulla mucjizatin mucjizo dhammaantood bay ka sara mareen mucjizadaas oo min annebiyiin nebiye xaggood ka ahaatay id wakti bay ka sara mareen aayaadkaas ja'ad ay tii mucjizo kastaaba oo walam tadumi ayna daa'imin wuxuu leeyahy markaa aayaadkani way daa'imin oo aayaadka qur-aankii de waxa weeye qur-aanku waa kitaabka ilaahay ee kutubtii hore oo dhan lagu khatimay ee nasakhay isagaana daa'im ahaanay weligiiba ilaa qiyaama saaca marka waxay ka sala martay aayaadkaas mucjizo kastoo nebi la yimi bay ka sala martay sababtay kaga sala martayna waxa weeyaan dee mucjizo kastoo timi way tagtay baaqina may noqon laakiin ta baaqiga ahi waxa weeyaan waa waa mucjizadan qur-aanka ayaa baaqi ah waxaad moodaa inuu ishaaray xadiidkii ah maa min nabiyin min alambiyaa ilaa waqad uutiya min alaayaati maa midlu aamanat calayhi albashar wainama aladii uutiitu waxyan yutla huwa baaqin nebi kastaba waxay dadku ku rumeeyaan oo ku gartaan isagoo kale ay ku gartaan inuu rasuul yahay baa loo soo diray anigana waxaa la isiiyey wixii waxyi la akriyayo oo qur-aankan weeye marka shayga baaqi ahaanay wuxuu ihi daamad way daa'im noqotay calay ladayna agteeda aayaadkaasi fafaaqat way sara martay kulla mucjizatin mucjizo kulligeed ayay ka sara martay mucjizadaas oo min annebiyiin nebiye xaggood ka ahaatay id wakti bay ka sara martay ja'at ay tii mucjizo ka muxakamaatun weeye aayadahaas waa kuwa la sugay famaa tubqiina baaqi yeeli maayaan min shubahin shabahan shubahan wax shubahaa baaqi yeeli maayaan bannaanka dhigayaan lidii shiqaaqin shubahadaasoo lidii shiqaaqin mid khilaafu saaxiib ah yani maaragtay shubha u ah wamaa tabqiina dalbi maayaan min xakamin min xaakimin mid wax xukuma oo aayaduhu markaa say u muuqdaan oo duhuurkooda iyo ciddii markaa ka hor timaadaba inay ku jabayso say u muuqdaan cid xaakimoo kala xukumo yidhi aayadaha iyo cidda diidan aan kala xukunno uma baahno marka aayaadka wuxuu leeyahay aayaadka horta waa muxakamad waa kuwa la sugado yani macnahaantooda iyo lafdigooda si walba u sugan shubhana baaqi me shubhada wixii bushiya weeyaan qofka bushi ku noqon kara ee uu markaa dee waxaan loo diinta ugu qaadan waado ee uu rumayn waado ishkaalkaa ku iman karaa shubah la yidhaahda marka shubah baaqi yeeli maayo macnaheedu waxa weeyaan bannaankay u tuureen waxa shubha oo dhan bannaankay dhigeen oo wax lagu gaban karaa meeshi ma jiro oo qofkii maaragtay mukhaalifka ahaa ee rabay inuu markaa khilaafo wuxuu markaa dee ku adkaysto ku dheganaada meeshi ma jirayaan dalbina maayaan cid xukunta oo aayaadka iyo cidda markaa diidan kala xukuntana marka aayaadka dalbi maayaan iyagaaba waadix oo aada muuqdo oo cid walba ku filan muxakamaatun weeye aayaadkaas waa kuwa la sugay oo famaa tubqiina baaqi yeeli maayaan min shubahin shubha baaqi meeli maayaan lidii shiqaaqin u saaxiiba khilaaf yani maaragtay shubhadii isku baaqi yeeli maayaan wamaa tabqiina dalbi maayaan min xakamin ay min xaakimin mid wax xukumo oo kala rabana aayaadka iyo waxa diidanna oo kala xukumana dalbi maayaan ee say u muuqdaan iyo duhuurkooda iyagaa iskaga filan ciddii markaa caarida maa xuuribat qatu ilaa caada maa xuuribat lalama dagaalamin qatu weligood oo qur-aankan cid lagulama dagaalamin ilaa caada wuxuu ahaanayay qofkaa ciddaa xaqa la dagaalantay ilaa caada dhe wuxuu ahaanayey acda alacaadi cadowyada ka ugu xumi wuxuu ahaanaya min xaraabin fur buu ahaanayay ilayhaa aayaadka xaggeeda u ahaanayey mulqiya salami nabadgelyo mid riday xaal uu yahay ama mulqiya salami hogaanka mid dhigay xaal uu yahay wuxuu leeyahay aayaadkaas cid lagulama dagaalamin ilaa wuxuu ahaanay min xarab xarabku waa furka wixii adawga laga furto ayaa xarab la yidhahdaa xarabtu rajula xaraban ay salabtuun wibaan ka furtay wuxuu ku dagaalamay magacanka ka dhigay marka wuxuu leeyahay caadadaas min akhawaati kaana oo kale iyo ma iska noqonaysaadoo acdala caadina ismihaaga ka dhig min xarabina waxaad iskaga qabraysaa mulqiya salamna markaa caadada faacilkada ka xaaleen waayo oo markaa kaas wuxuu ahaanayaa acdala caadi alcaadi waa jamcu acdaa acdaada jamceedu weeye oo cid kasta oo aayaadkan la dagaalantay oo xaqa ka hor timi wuxuu ahaanayaa oo fur buu ahaanayaa la qabsado gacan lagu dhigo isagoo weliba hogaanka tuuray ama mulqiya salami nabadgelyo rido waalqow ilaykum salam isdhiiba yani oo hogaansamay waanaya maa xuuribat lalama dagaalamin qadu weliye oo macnaha dee aayaadkan lama dagaalamo ehelkeedii markaa lagama hor iman weeyaane ilaa caada wuxuu ahaanayay acdala caadi cadawiyada ka ugu colaad badan wuxuu ahaanayay min xarabiin fur buu ahaanayay ilayha aayaadka xaggood ayuu ahaanayay mulqiya salami yani hogaanka mid riday xaal uu yahay oo macnaa mid hogaansamay oo isdhiibay uu yahay raddat balaagatuha dacwaa mucaaridiha radda alguyuuri yada aljaani min alxarami raddad way celisay balaagatuhaa fasaaxada aayaadku dacwaa mucaaridihaa kii caaridaya sheegashadiisa ayaa fasaaxadii qur-aanku aayaadku ay celiyeen radda alguyuuri maseerlowga celintiisa oo kale yadaljaani ka dambiilaha gacanta uu celinayo can ilxarami yani dumarkiisii iyo ehelkiisa ku ceshanay wuxuu leeyahy balaaqada fasaaxada qur-aankani oo maxaanku dhahaa dee qur-aankan uu yahay qur-aan fasaaxa iyo balaaqa cad leh oo mucjiz uu iska yahay xagga balaaqada ku dheera waxa weeyaan waxay celinaysaa nin kastaoo mucaarida oo yidhi wax lamidaan keenaya waa ku jaba markaankiisa oo wuxuu celinayaa sida maaragtay ninkii ayuur waa ninka maar waa siqal mubaalaga oo ninka masayrka badan siduu u celiyay daljaani ninka dambiile ee raba inuu gacan dhaaf sameeyo oo gabadhaaf iyo reer isu gudbo oo alxaram waa xarum xaram rajuli ahli waa loo jeeda ama can ilxuramina waa la odhan karaa xuram jamcu xariim oo markaa naagiisa dumarkiisa ugu ceshado ninkii markaa dee qayuurka ahaa ee aana gorayn markaa agtiisa in laga marmaro reerkiisa siduu ninkaas ugu ceshado oo kale oo daalimkaa markaa waregaalaysanaya ayaa aayaadkuna fasaaxadoodu cid kasta oo tanaaciso wax ku hadadasho ta waxbaan keenina banaanka udhigaysa de musaylamatulkadaab markuu yidhi waalkhaabizaati khabzan waalcaajinaati cajnan wataaxinaati taxan isagoo alcaadiyaad shabahaya warnagaa musma yidhahan kuwii isaga la jirin waxaa yeelana maqlin ma geeni karo ma geeni quraan bay u soo dego bal quraankaaga sheeg walkhaafizaati khabsan walcaajinaati cajnan walkhaafizaati khabsan baa isku tanaaciye markaasaa yalla ina maqla innagu isjoognahaya marka kuwii la socday baa yidhi warkan cid bama sheegi karee inay ahayd marka waxba wax socon kara maaha balaagada qur-aanka iyo fasaaxadiisa la kaaleya baa lalawo lain ijtamacat linsu waljinnu على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ردت ويعرف بلاغتها فصاحب آياته دعوى معارضها قوة عارضية شيء شو دي بردس رد الغيور كرد الغيور مصير له وعرضي سوكرة جد الجاني دمديلا كعنت وعينيو عن الحرمي أي عن الحريم هوينكو كعشانيو وكله العظم لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسامع الإكثار بالسام قرت بها عين قاريها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي سجد جري آياتك أمانته أماني يفوهد إليهين يكاد laha waxaa aayaadka u sugnaaday macaanin macaani ayaa u sugnaatay macaanidaasoo ka mawji lbaxri badda heerkeeda kula mid ah fii madadin xagga siyaadada wa fawqa jawharihi walaha macaanin bay leedahay macaanidaasoo fawqa jawharihi badda jawharteeda ka sarreeya filxusni xagga wanaaga kaga sarreeya waalqiyami xagga qiimaha kaga sarreeya marka aayaadkii qur-aanka ahaa oo ilaahay subxaanahu watacaala uu nabiy llahi maxamed kusoo dejiyey ayuu markaa tilmaamayaa oo waxaa usugnaaday macaani waa jamcu macnaa wahuwa maa yuraadu min allafdi waxa lafdiga looga jeedo oo macnaha lafdiga laga fahmayo oo laga qaadanayo ayaa la yidhaahdaa marka macaanida aayaadku ay leeyihiin oo dee aada u fara badan ilaahay kitaabkiisa ku sugan yani xagga ziyaadinta iyo wax khayrka kasoo faraha badana ka imanaya ayaa wuxuu leeyahay sida badda oo kale waa ka mawji lbaxri sida hirarka badda ayay kula mid yihiin oo hirarku iska soo daba dhacayaan marka hirbaa soo kacaya hir kala soo kacaya xagga ziyaadada almadadu aziyaada oo waxaa jira waxa la yihah almaddu waaljazru almaddu waxaa la waa irtifaacu almaa irtifaacu kor noqoshada biyaha maaulbaxri way kor noqdaan oo mararka qaar ay fatahaan biyuhu oo badda meeshii ay caadiga u joogan ba ay soo dhaafaan baa la yihahdaa mad baa la yihahdaa jazriguna waxa weeyaan marka dadu caarido oo meelihii ay joogtayba dib uga gudho ayaa jazr la yihahdaa marka xagga hirarka ziyaadada baddu ay biyaha kurinayso ee marba hir soo kacayo oo kale waa macaanidiisun ay kula mid yihiin aayaadkaas wuxuu kaloo ku sheegay jawharta iyo waxyaabaha macaadintaah ee badda gudaheeda ku suganna waxa weeyaan aayaadkaas way ka sarreeyaan xagga wanaagga iyo xagga qiimaha alqiyam waa jamcu qiima muraadku halkana waxa wey xagga qadarka iyo sharaftana waxaasoo dhan dee jawhartaas waxa maxasuusta maadiga ah qur-aanka waa ka sarreeya wuxuu ilahaa waxaa u sugnaaday aayaadkii macaanin macaani ayaa usugnaatay macaanidaasoo ka mawji lbaxri badda hirkeeda kuula mid ah fii madadin xagga ziyaadada kagala mid ah wa fawqa jawharihi walaha macaanin bay aayaadkaasi leeyihiin fawqa jawharihi yani badda jawharteeda ka sarreeya filxusni xagga wanaaga kaga sarreeya waalqiyami xagga qiimaha kaga sarreeya famaa tucaddu walaa tuxsaa famaa tucaddu lama tiriyo walaa tuxsaa lama koobo cajaa'ibuhaa cajaa'ibta aayaadkaas ay leeyihiin walaa tusaamu lama tilmaamo cala alikfaari maca alikfaari badnaansho maceedna laguma tilmaamo laguma sifeeyo bisa'mi daari laguma sifeeyo xagga maarata waxyaabaa cajaa'ibta la yaab kale cajaa'ib waa jamcu cajiiba wahuwa ashay alcaظiimu nadiir shaygaan nadiirka lahayn oo maaragtay ama nadiirkiisu u wen yahay adiimu nadiir oo nadiirkiisu uu aanu jirin oo kale ayaa lagu sifayn karaa waxaas wax yaab leh oo kale marka la yihahdo taa marka waxaa uga jeedaa in dee aayaadkii wax maaragtay cajaa'ib ahoo wanaagooda iyo khayraadka iyo wax ku sugan wax la koobi kara maaha tir ahaan laguma koobi karo wanaagga iyo cajaa'ibta ku sugan maarata lamana tirin karo waxa koomayana ma aha tusaamu bimacnaa laa tuusafu buu ku macnaynayaa akhriskiisa haddii la badiyo aayaadkaas oo qofku intaa u akriyayo waxa la daal dareemi maayo min asaami oo maamuuskahay waxaa weeyaan waa noogista iyo daalidda sayma shayu ama sayma minhu saaman ay malla waxaa weeyaan wuu daalay waa la yidhahda taa macnaheedu waxa weeye wax kastood akrido waad ka daalaysaa waad ka caajizaysaa laakiin aayaadkaas markaad akrido akhriskiisa aad badisaba nashaad iyo maaragtay firfircooni iyo xayawiya ayuu qofkii ay aayaadkaas sii gelinayaan waxyaaba markaa de aayaadka qur-aaniga ay kaga duwan yihiin waxyaabaha kale la qoray ee carabiga ama maaragtay aan kalaamka ilaahay ahayn wuxuu uhi famaa tucaddu lama tiriyo walaa tuxsaa lama koobo ajaa'ibuhaa aayaadka cajaa'ibteeda walaa tusaamu ilaa tusafa laguma sifeeyo laguma tilmaamo cala alikhaari maca alikhaar badin maceed bisa'ami daari laguma sifeeyo oo qofkii qof ka daalaya maaha markuu akriyo oo celcelinta uu badiyo laakiin wax kastoo kaloo la akriyaba daalku waa ku imanaya qofkii uu ka daalayo qarat bihaa caynu qaariha faqultu lahu laqad dafirta bixabli illaahi faactasimii qarad way qabowsatay bihaa aayaadka caynu qaariha ka akhriyaya ishiisa ayaa ku qabowsatay faqultu lahu waxaan ku ihi qofka akhriyaya laqad dafirta lawallaahi baan ku dhaartay qad dafirta waad heshay bixabli illaahi alla subxaanahu watacaala xadhiggiisa ayaad heshay ee faactasim qabso qarad macnaa baladad yani way ku qabowsatay oo way ku xasishay sakanad ku qabowsatay oo way ku xasishay qara waxa qabo baa layahay laylatun qaaratun haddii la yihahdo waxa weeyaan waa laylatun baarida habeen qabo weeye masalka carbeedna waa ta yidhahdaan walli xaaraha man tawallaa qaaraha yani sharkeeda weli uga yeel yani man tawallaa khayrha weye marka qofkii kuleylkeeda iyo dhibkeeda yani waa inuu ka weli noqdo arrinkaas qofkii maxaan ku dhahay khayrkeediiy waxayna dheegsanayaa maaragtay inta weliya marka qarad yani waa way qabowsatay oo qofkii markaa ishiisa qofkii akhriyayey ee qur-aanka iyo aayaadka eeganayey indhaha ayaa ku qabowsanaya oo indhaha ku xasinaya marka waxaan ku yihi buu yidhi qofkii caynkaas ahaa waad heshay haddaba xadhiggii ilahay baad heshay dafirta dafira daallatahu bimacnaa wajada wajadahaa waa helay oo xadhigga ilahayna de waxa weeye waa kitaabka ilaahay ilaahay subxaana watacala xali wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu halkaasuu ikhtibaasaya oo ilaahay subxaana watacaala xadhiggiisa xablullahi waa lafdi mushtarak ah oo dee qur-aanka iyo sunahaba iska soo geli karaa xadhigguna sidiisaba waxaa looga jeedaa dee xadhigga waxaa lagu gaadhaa shay baa lagu gaadhaa oo markaad xadhigga eelka lagaga dhaasta wadaanta loo rida duuliska waa loo ritaao dee biyibaa lagagala soo baxaa qur-aankana ku dhaqankiisa iyo facmalfalkiisa hawaab iyo abaal iyo janno ayaa lagu hela lagu gaadhaa markaasaa markaa shababku iska noqonaya wuxuu yidhi qarad way qabowsatay bihaa aayaadkaas aynu qaariihaa ka akhriyaya ishiisa ayaa qabowsatay faqultu low waxaan ku yihi markaa ka akhriyaya laqad dafirta lawallaahi baan ku dhaartay qad dafirta waad heshay bixabliillaahi alla xadhiggii ayaad heshay ee faactasimii faactasim qabso in tatluhaa xiifatan min xari naari lada adfa'at xara ladaa min wirdiha shabami shabimi in tatluhaa yani haddii aad akrido aayaadkaas khiifatan cabsi daraaddeed aad akrido min xari naari ladaa naarta ladalayaa kuleylkeeda ka cabsishadii aad u akrido adfaad way bakhtiisaa xarra ladaa naarta lada laya kuleylkeeda ayay aayaadkaas baktiyaan min wirdihaa ay min mawridihaa makaanu aroorkeeda ayaa baktiya kaasoo ah shabimi ay albaaridi qabow yani wuxuu leeyahy qur-aanka markaad akrido oo dee aad ku dhaqmayso akhriyayso naartii jahanam naartii ladaa waa min asmaa'i naari jahannami taa kulkeeda ayaa qur-aanka daminaya oo baktinaya de waa qofku markuu ku camal falo e kitaabku ku camal falo kitaabkani marka waxa weeyaan isaga ayaa ka badbaaday iqra'u lqur'aan fainahu yaأti ywma alqiyaama shafiican liasxaabi xadiidka akhriya qur'aanka maalinta qiyaame wuxuu noqonayaa mid u shafeeca maxaan ku idhahdaa asxaabta u shafeeca ayuu ahaanaya marka waxa weeyaan haddii aad akrido kulkaa naarta ladaa adoo ka cabsanaya ad u akrido maanaa kucalfaada ula timaado waxa weeye way way kaa maaragtay qur-aankii baa qaboojinaya oo bimacnaa naartii baa ilaahay subxaanahu watacaala uu kaga badbaadinaya min wirdihaa yani min mawridihaa makaanu aroorkeeda markay aayaadku soo yimaadaan soo baxaan qofkoo dee ku dhaqmo afkiis ka soo baxaan oo ayaa maaragtay qaboojinayaanoo yani maaragtay baktiinayaan shababna waxaa la yihahdaa yani ashabamu ay albardi weeyaan qabowga yawmun duu shabamin ay duu bardin ama qalbun shabamun bimacnaa ay bardun waa qabowga ayaa la yihahdaa in tatluhaa aayaadka haddaad akrido khiifatan min ajli khiifa cabsi daraaddeed aad u akrido min xari naari ladaa ladaa naarta la yidhaha kulaylkeeda cabsashadeed aad u akrido adfaad way baktiisaa aayaadkii xara ladaa ladaa naarta la yidhaha kulkeeda ayay baktiisaa min wirdihaa min mawridihaa makaanu aroorkeeda dartii ayay u baktiisaa yani taasoo ashabami bimaanaa albaarida qabow kaanaha alxawdu tabyadu lwujuuhu bihi min alcusaati waqad jaauu kaalxumami wuxuu ihi kaanaha aayaadkii waxaad mooddaa alxawdu darkii ayaad mooddaa tabyadu way caddaataa alwujuuh wajiyaal fiihi ay bilxawdi bay la caddaadaan min alcusaati wujuudaas min alcusaati cusaad xaggeed xaalay ka ahaadeen wujuudaas waqad jaauu walxaal qad jaa-uuhu xawdka ay u yimaadeen cusaadaasi kalxumami mila alxumami xaal ay kula mid yihiin dhuxul oo kale kula mid yihiin welide wuxuu aayaadkiibu wuxuu ku shabahayaa waxyaabaha maaragtay dee fawaa'idda le oo makhluuqaadka ah oo maaragtay xagga faa'iidaysiga iyo waxtarkooda ayuu kaga kaga kaga ekaysiinaya oo aayaadka waxay kula mid yihiin buu yidhi xagga markaa qofka dee ay badbaadinayaan waxtarayaan oo nuurinayaan oo qurxinayaan sida maaragtay xawdkii xawdkii oo darkii rasuulka xawdkaasi marka wujuudu caddeeyaa oo qofkii waa ku caddaanaya oo weliba dee axaadiisii waa sii tilmaamaysay marka dadka cusaada ah ay naarta galaan oo naarta laga soo saaro maa ul xayaa baa la dhexgeliya ama lagu shubaayo maa ul xayaa biyihii nolosha markaas iyagoo markay ka soo baxee naartana kal xumami ah xumam waa jamcu xumamatin oo mufradkeeda waa xumama marka waxaa weeyaan dhuxul oo kale iyagoo madoobaaday oo dhuxul oo kale noqdo oo hurunshoobay marka laga soo saaro naarta oo maa ul xayaa la dhex geliyo ay markaa wax noqonaya wax cad noqonaya iftiimayaan sida marka biyahaas ay u nooleeyeen qofkaa gubtay ee dhuxusha noqday ee naartii ku dhuxuloobay ayaa aayaadkuna qofka waxay ka dhigayaan markuu akhristo ay ku dhaqmo nuur buu jirkiisa gelinaya oo nuur way iftiiminayaan wuxuu noqonayaa markaa qof iftiimaya oo nuuraya yacni aayaadka qur-aanka u akhriyay kaanahaa waxaad mooddaa aayaadka alxawdu xawdkii darkii ayaad mooddaa tabyadu xaalu xawdka tabyadu lwujuuh xaalu wujuuda caddaynayo wujuuh ay caddaanayso bi ay bisabab alxawd ay la caddaanayso min alcusaati wujuudaas xaal ay ka ahaadeen min alcusaati kuwa caasiinta xaggood ay ka ahaadeen waqad jaauu alxaal qad jaa-uuhu xawdkii ay yimaadeen cusaadaasi kalxumami mila alxumami dhuxul xaalay kula mid yihiin sida dhuxushoo kale iyagoo ah bay naartii markay ka soo baxeen bay meeshaa yimaadeen hadda adugu halkaa waxuga jeedaan biyaha maa ulxayaa ee la geynayo وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم وكالصراط بيكون مدين آياتي وكالميزان بيكون مدين معدلة حق سنان شهر فالقسط عد- عدله لم يقم الدائمين من غيرها آياتها غير كود مدائمين أو كتبتي كلا في الناس ذلك بحدودة وليه آياتك وحيكون مدين آه، حق toosnaanta oo ciddii qabsataa markaa wadacad ay ku sugan tahay ka siraad bay kula mid yihiin oo fil istiqaama iyo toosnida oo siraadku asal ahaan waxaa la yihahdaa alariiq aladi laa laa cujaaja fiihi waddada aan qaqalooca lahayna toosan baa siraad la yidhahdaa jidka siraadna waa caynkaas oo waa toosan yahay waa waddo toosan marka waa waddadaa cad amiiru lmu'miniina calaa siraati إذا عوج الموارد مستقيمة وكلا كوا ليش التوصل بقى اللي هذا مالك الصراط طريقة حقها طريقة حقه مكة وتوسية مرقوا علي آيات كريم وحي كل مدين حق التوصيل وقف كل رقم عيون التوسية صراط كل مدين حق سنانتا أي وحسم أيام وعدل أي وطان وعد هذه حنبار سيئين وكالميزاني ميزان أي كل مدين وآيات مرقا قف كل رقم أيام ee ku camal falaya cidna markaa u jajarsan maayaan oo dhinaca u dhiici maayaan ee waxa weeyaan cadli bay ku socdaan marka wuxuu baydka shardiga kale ku khatimay marka qisdigii iyo cadligiina ma daa'imin kayrkood aayadahan kayrkooda kutubtii kala ah dadka dhexdiisa kuma daa'imin oo wixii kutubahaa horreeyey oo dhammi dee meesha way ka baxeen oo aayaadkan baa bedelay oo mansuuq wixii kutuba oo dhammi marka cadligii iyo toosnaantii iyo sinaanshihi iyo wanaaggii aayaadkan qur-aankan bay ku sugan yihin kaasuu markaa ku wada wakasiraati ayay aayaadkii kuula mid yihiin siraadkii xagga istiqaamada wakalmiisaani miisaanka ayay kuula mid yihiin macdilatan xagga sinaanta falqistu qisdigii iyo cadligii lam yaqum huwa qisdigaasi ma daa'imin oo ma taagnaanin min hayrihaa aayaadkaa kayrkood ma daa'imin fi naas dadka dhexdiisa ma daa'imin oo bimacnaa shay dee joogay oo sugnaaday ma noqone aayaadku markay yimaadeen wixii hore dhan kutubteeda waa tageen aayaadkaa baaqia laa tacjaban lixasuudin raaxa yunkiruhaa tajaahulan wahuwa caynu lxaadiqi lfahimi qad tunkiru lcaynu daw'a ashamsi min ramadi wayunkiru lfamu طacma almaa'i min saqami laa tacjaban hala yaabin buuri lixasuudin mid xasad badan hala yaabin xasadkaasoo xasuudkaasoo raaxa ahaaday yunkiruhaa aayaadka mid diiday oo inkiraya tajaahulan mutajaahilan xaalu yahay mid iska jaahil yeelaya wahuwa walxaal huwa isagu caynulxaadiqi dhugbadane naftii uu yahay xaadiqaasoo alfahimi ay kasiira alfahmi faham badanoo wax garanaya ah marka aayaadka uu soo sheegay oo toosnaanta yani kasraadi kula mida oo maaragtay sinaanta miisaanka kula mida cadaaladii xambaarsan aayaad kastaa u cad oo qof ku dhaqmaa markaa qofkaa dee wanaagsan uu yahay hala yahay buri marka kuwa diidan oo marka qur-aanku soo degayay iyo ilaa haddaba rag baa diidan marka kaa xaasid badanaha ah waxba ha la yaabin oo markaa ku tegay inkirid raaxa asalkeeda luqa ahaan arowga ayaa leer raaxa ay saara bilcashiy markuu waktiga cashigaa socdo arowga ayaa leer lakin halka wuxuu jeedaa yani wuxuu ku tegay uun markaa de inkrid oo diidan weliba dee hadduu qofku wuxuu ka jaahiliya wuxun bay kasoo qaadaan la yidhi waa tajaahulan waa mid ka jaahil yeelaya oo waxaad taqaano aad diidaysaa la yihahdaa fulaan uu yatajaahal can hada shay marka la leeyahay waxa weeyaan wuxuu garanaya bu iska maaragtay wuu isdhiidsiinaya isdhiidsiinaya markaasaa weliba waxaa lagu sifeeyey caynu lxaadiqi xaadiq min xadiqa arajulu fii sancatihi ay mahara fiiha waa ninka shayga si fiican u yaqaano maahirka ku ah waxaa yaqaan baa xaadiq la yidhahdaa marka caynul xaadiqi yani dhuglow naftii weeyaanoo waa ninkan arrinta dhugta u lehe waxaan aada u yaqaana weliba alfahimi ay kasiil fahmi ah isagoo fahmo badan oo wixii garanaya iska dhamaraya dee waa nimanka gaala caynkaasi hay oo rag badanoo dee maaragtay marka waxaygu soo degayey xaqa fahmay oo garanayey laakiin si kale qabyaalad iyo maaragtay kibil iyo qooq iyo wax kala hayey oo dee abujahal oo kale waa kii lahaa maaragtay tanaafasna naxan wa bani cabdinaaf binaaf naaf xataa asbaxnaa ka farasay ruhaan waanu barantano ilaan maaragtay laba fardoo la barantay iyadoo maarata kaadheerin weyn aan noqonay markaase waxay dhahdeen minaa nebiyu neyo wallahi laa nu'minu waa nusadiqu rumayna mayno raacina mayno goorma anaga nabi reerkan goorma ka soo baxaya nebi marka waxa weeyaan dee uu gartay laakiin wax kale ayuu u diidan yahay markaa kaas waxbaa la yaan buu ihi kan xaaska noocaas ee diinta markaasaa u diidan yahuud oo kale way garanayeen oo kutubtii tawraada baa sifaadka rasuulka o dhan lagu haya qur'anka o dhan lagu haya way inkirsadaan laa tacjaban hala yaabin buu lixasuudin xasad badana hala yaabin raaxa xasad badanahaasoo raaxa ahaaday oo tegey yunkiruhaa yani mid inkira ahaaday oo macnaa dee diidan tajaahulan mutajaahilan xaalu yahay midka jaahiliyeelaya walxaal huwa isaguna caynulxaadiqi yani dhuglow nafti uu yahay kii dhugta u lahaa waxaan garanayay nafti uu yahay xaadiqi alfahimi ay kasiir alfahmi fahma badnaa wixii garanayay qad tunkiru alcaynu ishu way diidaa way inkirtaa dawa ashamsi qoraxda iftiinkeeda ayay diidaa min ramadin min ajli ramad bakooro daraaddeed bay u diidaadoo waa jirantoo bakooray qabtaa wa yunkiru alfamu afkuna wuu inkiraa waa diidaa tacmalmaa'i biyaha dhadhankooda min saqamin xanuun darti ayuu u diidaa marka macnaha wuxuu u jeedaa waa iska waadixoo la garanayo baaba maarag oo dadkao dhan ay ujeedaan oo fahmayaan ayaan dad kale fahmaynin oo dee markaa maaha wixii laisla garanayay inay meesha ka maqan yihiine qofkan inkiraya baa buka oo kuwan xaasidiintae markaa qur-aankan diiday iyo aayaadkan ay iskaba cadaadeene ummadoo dhanna waa u muuqataa xaqi laakiin wax kala haya cudurro kala haya cudurradaasaa marka meesha ku jira la fahmi laayihiin sida maxaan kula ishubaa qoraxda iftiinkeeda ee u arki weyda markay bakooraysan tahay oo qoraxdoo dee halkaa muuqato dadkoo dhan ujeedaan uu isagu leeyahy anuu ma arko wuxuu ihi walaysa shayun yasixu fi ladhaani ida اxtaaja الnahaaru ilaa daliil yani shayna caqliga ku ansixi maayo haddii qoraxda ay u baahato maxay daliil ay u baahato oo le bal waxaad daliil igu raadisaa in qoraxdu ay joogto qorax halkay ka muuqato bal daliil igu keen marka waxa weeye de ninkani waa nin jiranoo yani indhihiibu bakooro ka qabaa markaa saasuu la arki laaya waxaad dhici kartaa mid iska hargab qabaa inuu shay macaanaa isaga u dhadhami waayo dadko dhan oo shahay cabayo sokortii leh sokorba kuma ydaan darin inuu yadaa dhici karta biyihii macaanaa inay khalaala noqdaan baa dhigta marka isagaa jiran oo buke eh maaha waxaan inay de markaa macaanka meesha aana joogin qad tunkiru alcaynu ishu way diidaa dawa ashamsi qoraxda iftiinkeeda ayay diidaa min ramadin bakooro daraaddeed bay la diidaa wa yunkiru alfamu afkuna wuu inkiraa tacmalmaa'i biyaha dhadhankooda min saqamin yani maaragtay jiro iyo xanuun daraaddeed ayaa afku markaa la inkiraya dhadhanka biyaha yaa khayra man yamama alcaafuuna saaxatahu sacyan wa fawqa mutuuni اlaynuqi rusumi waman huwa alaayaة اlkubraa limuctabarin waman huwa nicmaة اlcudmaa limugtanimi wuxuu yidhi yaa khayra man midkii u khayr badnaadow yamama alcaafuuna yamama ay u qasdaan alcaafuuna ay aalibuuna macruuf kuwa macruufka dalba ay u qasdaan saaxatahu yani banaankiisa ay u qasdaan sacyan saaciina xaalayin kuwa degdegaya wa fawqa mutuuni اlaynuqi waraakibiina xaalayin kuwa fuushan fawqa mutuuni اlaynuqi halaha dhabarkooda dhabarkaa korkii kuwa fuushan ay yihiin halihii arusumi calaameyna dhulka goynaya markay soconayaan marka wuxuu leeyahay ammaantii nebigu weli wadaaye kuwa marka ay u qasdaan weeye marka kii u khayr badnaa dee rasuulku ujeedaaye ay u qasdaan alcaafuun jamcu caafin wa huwa aalib lmacruuf ayaa la yihahdaa ka macruufka iyo wanaagga hadi goor dalba waxaa doona wanaagga oo alcaafi kullu aalib macruufin baa la yidhahdaa jamcu cufaatina qaarkooda ku jamciya marka kuwaas dalbaya saaxatahu sabadiisa saaxada marka waa xariimu daar daarta xariimkeeda oo halkaa banaankeeda yani oo iyo oo marka iyagoo u degdegaya marka u socdaan isaga saaxadiisa ay dalbayaan waa degdegayaan oo sacyan cala aqdaam bay ku socdaan ama mutuun laynuq mutuun waa jamcu matnin dahriga dhabarka ayaa la yihahdaa أي الغروة هذه الرسم هاوية يعني مالها جمع رسوم آه، و- وأنا مالتي التي تؤثر في الأرض من شدة الوطع لوكا مالكا أفهمين لوكا سعطوه لوكا قويني زي اللي هذا ومركو فسري نكان باجوره سوالكا وعليه واستغاثتي استغاثتي هو هول مركا يسوي هذا هو الدعسية واستغاثتي وليه هذا مركا دي هو ضربة يا مالتي نبي دي كدونيان يقول ضرينيانو أما هو صوف فورين halagee haw soo fuureen ama maxaan ku haw soo lugeeyeen waa kuwa markaa wax ka doonaya ee rasuulka baryaya ee dalbaya waa kuwaas baa loo jeedaa wuli saqaafaduna dee waa shay munkara oo maaragtay diinta ilaahay lagaga baxayo ilaahay baa maaragtay lagaargaar weydiistaa waxaanu kaga hadli doonaa insha allah marka baydka inu tegi doono yaa akram alkhalqi ma liman aluudu bihi siwaaka cinda xuluuli xaajati alcamami halkaasaynu isaga dib dhigan doonaa yaa khayra man midkii u khayr badnaado yamama alcaafuuna يمما يعني يوقسدان العافون قوة ضرب ايام معروف كي وناك ساحته هو يوقسدان ومعنى بنانك يوقسدان سعيا ساعين حاليين كودك دلي يمشي بالأقدام والراكبين حاليين فوق مطون الأينوق هلا دبر كورا دبر كاكوركي هو سارن أيهين هذه الرسوم يعني علامين يدوك ودوك قويني مكا يسعون أيام يعني فوشا. ومن هو الآية الكبرى ويا من متو خير بنا هو يسو الآية الكبرى آية وينها لمعتبر يعني كعبرة قادر ينام آية وها يا ومن هو مد هو يسو النعمة نعمة أها نعمة العظمى وينده لمغتنم مد مركا غنيمة طلبية نعمة وينوها أجور يا خير من بيتكعب سنتين عليه أي آه dee waxa weeyaan kii maaragtay rasuulku sifaynayaadoo wuxuu ahaa rasuulku marka alaayat lkubraa aayaddii weyneyd aayad weynna waaye rasuulku xaysaan waaya oo ilaahay soo diray subxaana wa tacaala waa rasuul alla uu soo diray oo lala soo diray maaragtay qur'aan iyo hadi sunnaha lala soo diray waana isagana waa haadi mid wax hanuuninaya oo dadka tusaale u ah oo ummadda maxaanku dhahdaa aayad يا علامة الله صدره وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وكالله سبحانه وتعالى مركا نينك معتبرة وحكو عبرة قادنا يبو آيات وياي ودي رسول صلوات الله والسلام عليه ودرس وياي وآيات وياي وراعي وقفك مركا سامرة قادنا يعتبار قادنا ونعمة العظمى ونعمة المهداة ونعمة إلهي سبحانه وتعالى وسوادي أما نعمة المستعان لا يمكن يويا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وكاله سبحانه وتعالى ما كان نعوم رسولكها نعوم سنة واتاو كين قادية خلائقنا إلهي عذاب كسكين قادي والدين توسوك السيي لكن والي مغتنم من قبل غني من سنة يعيون نعويا ومن هو يا ويا من ويا خير من مثل خير بالنار وهو يسوي الآية الكبرى أيدي ويناها لمعتبرين من عبرة قادنا آياتها ومن ويام خير من لك خير بناله هو يسوي النعمة النعمة النعمة العظمى ويلي لمغتني من الغنيمة الثانية النعمة سريت من حرم ليلة لنا حرمي كما سرى البدر في داج من الظلم سريت وقوريسي من حرم حرم أو مكا حرم كي مكا يتقوريسي ليلا هبينمو إلى حرم حرم كي كلاو بيت المقدس أيضا قوريسي كما سرى سوغوري البدر سوغوري البدر طيح عشان يطبنات كاي في داجي يعني هبين كمدو من الظلم مجدك قديس يعني آه وكان فقال الإسراء والعراج كيو دي رسول صلوات الله والسلام عليه و مالت لقوريسيي ودلك إسراء دلكوها معراجكم قربوها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وكان سبحانه وتعالى marka quraysiinta isku hadlayo habeen baa la kiciyey sida markaa uun dayaxaas iftiinka badani uu fii daajin daajka waxaa layihahdaa waa asalkeedu daja leylu maaragtay adlama waa madoobaaday ba ay luq ahaan ahaanaysa ismu leyl lmudlim habeenka mugdigaana dee daaj waa la iska odhanaya marka habeenkaa mugdiga ulamna waa jamcu ulma yani markaad dayaxaas dunid iyo markaa gudcur ah markaa dee habeenkaas shan iyo tobnaadka dayaxu markuu de habeenkaa mugdiga de maarata ifiyo wuxuu noqonayaa shan iyo tobnaadkaas dunida oo dhan buu de maarata mugdigii uu ifinayaaboo dee markaa waxa weeyaan uu guuraynaya udhex socda habeennimadii mugdigeed sarayta waad guuraysay rasuulka allahu min xaramin xaram baad ka guuraysay yani xaram waa makaan muxtaram meeshii xurmada lahaydoo dee makal muqarama leylan habeennimo ilaa xaramin baad u guuraysay kamaa saraa su u guureeyay albadru dayuxu dayuxu shan iyo tobnaadka ee maaragtay iftiinkiisu buuxsamay fii daajin madow gudihii ama fii daajin fii leyli muslim habeen mugdiga gudihii min adulami mugdiga u guureeyey wabidta tarqaa ilaa an nilta manzilatan min qaabi min qaabi qawsayni lam tudrak walam turami waqadamadka jamiicu alambiyaa'i biha wاlrusli taqdiima makhduumin calaa khadami waanta takhtariqu sabca طibaaqa bihim fii mawkibin kunta fiihi saaxiba alcalami xataa idaa lam tadac sha'wan limustabiqin min addunuubi walaa marqa limustanimi khafadta kula maqaamin bilidaafati id nuudiita birafci midla almufrad alcalami wa bidta waxaad ahaatay tarqaa mid kora ayaad ahaatay waa micnaajka ilaa an nilta ilaa aad gaadhay mansilata mansilo aad gaadhay mansiladaasoo min qaabi qawsayni labada qaanso qadarkood oo kale ah mansiladaasoo lam tudrak aan la gaadhin walam turami aan la dalbin wuxuu leeyahy markaa miclaajku weeyaanoo waxaad kortay birta tarqaa kor baad isaga baxday oo dee waa tii habeenkii la guurageliyey socodsiye kor la socday ilaad mansilo gaadhay meel sare ayaad gaadhay meel sharfeed oo yacani maaragtay qaansada maara laba qaanso markaa dee qadarkeed aad markaa u jirsatay mansilada oo macnaha aayaddii unbuu markaa ka soo qaadanaya uma danaa fatadallaa fa kaana qaaba qawsayn aw adnaa waa intuu malaku jibriil markaa u jirsaday qaaba qawsayn aw adnaa mansiladaasna wuxuu markaa ku sifaynayaa inay tahay mansilo aan markaa la haleelin oo cid haleeshay oo halkaa gaadhay aanay jirin cid dalabtay oo makaanka cizada iyo sharafta u saaxiibkaana cid hadda markaa baadigow raadisay oo doontayna aana jirin markaa meeshaas adugu keliga bay ku ahayd wabidta waad ahaatay sarqaa yacani mid koraya ayaad ahaatay ilaa an nilta ilaa aad gaadhay mansilatan mansilo aad gaadhay mansiladaasoo min qaabi qawsayni labada qaws qadarkood oo kale ah mansiladaasoo lam tudrak aan la gaadhin walam turami aan la dalbin waqadamadka way ku hormarisay jamiiculambiyaa'i ambiyada dhammaantood way ku hormariyeen bihaa mansiladaas bay ku hormariyeen warusli rusushii baa ku hormarisay taqdiima makhduumin mid loo adeego hormarintii calaa khadamin kii u adeegaya laga hormariyo wa anta walxaalaanta adiguna takhtariqu aada goynayso asabca asamaawaati asabca samaawaadka todoba aada goynayso kuwaasoo adibaaqa yani iskor saarsaano isku daboolan bihim iyaga markaa malaai ambiyada aada la goynayso fii mawqibin jamac gudihii yani xaal aad maaragtay aada ku sugan tahay mawqifkaasoo kunta adigu fiihi gudihiisa kunta aad ahaatay fiihi gudihiisa saaxib alcalami calam sida aad ahayd ka calanka sida markaa u warboodaya aad ahayd marka halkan waxoogaa maaragtay usuc balaadkiisa u yar galay oo meelay maarata laisku haystay wey wuxuu leeyahay ambiyadii ayaa markaa hormarisay oo yani waxa weeyaan iyo rusushii taqdiima makhduumin calaa khadamin mid maaragtay loo khidmeeyo loo shaqeeyo sida ku u shaqaynaya looga hormariyo oo kale ayay adiga ku hormariyeen adigoo markaa kor ula baxayo macnaha wuxuu leeyahayba ambiyadii baa ku hormarisay oo sidii maaragtay dee mid makhduumoo loo shaqaynayo khaadimkiisu markaa u horumariyo oo kale kadibna waxay ahaayeen bade markaa kuwa kula socdo oo si mawqif mawqifka sidiisa waxaa layaha mogtay waa waa waa jamaca weyne maaragtay wakaba yakibu mawkiban mawqifku waa jamaacada maaragtay wada socota jamciga wada socdee markaa cid gelbinaysa o kale ay marka wuxuu leeyahay adigoo markaa dee lagu galbinayo aad waxaad goynaysay samawaadka toddobada ah aduna waxaad markaa calansidaha oo dee adigoor cidda markaa hor socotaa markaa calanka wata calankaadna hor socotaa iyana markaa dhinacyada kaaga jiraan macnaha hor saa hor socotaa taasina dee sax maaha saas si dhacday tirada illa waa waa la wada dhegsan yahay arrintaasi arrin dhacday ma aha rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu aleyh ambiyada baytalmaqdis buu kala kulmay halkaa waa tujiyey oo imaam buu u noqday kadibna kor baa loo saaray rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaana waxaa la socday jibriil uun axaadiis saxiixa ah bukhaari muslim oo ku sugan lamaa curija bi marartu biqawmin lahum adfaarun min nuxaasin yaxmushuuna wujuuhahum wasuduurahum faqultu ma man haaulaa'i ya jibriilu ambiya marka lama socota jibriil baa la socda haaulaai aladiina yabkuuna luxuuma annaas wayaqacuuna caraadahum markaa markaa saas oo dee wax badan ummadaha wuxuu marba arkayay looga warramayey cidda la socotay rasuulka waxaa weeye malaku jibriil ambiyo la socotay ma jirto taas horta iyadu waa waa macnaha koowaade aan ku taxnayn cibaaraadaas oo laga fahmi karo inkastoo laga yaabo inuu tawjii ta'wiilinayo ninka maaragtay yar ku leexinayo baajuuligu laakiin macnaha daahirka saas wey midda kale uu leeyahay ambiyadan dhammaantood hudan bay nebiga u ahaayeen khaadimiin bay u ahaayeen taasna mid rasuulku aqbalaya maaha salawaatu ullahi wasalamu aleyh mid welina maaha oo ambiyada lakala gurto oo lakala dhigto qorana la soo dhawaysto qorana la yidhaahdo oona khaadimiin bay ahayen kuwana kuwa loo shaqeeyay ahaayeen hadalkaas hadal saxa maaha oo rasuulku wuxuu nacnu mucaashir alambiyaa abnaa'u callaati ummuhaatunaa shataa wa aabuna waaxid yacni haddaanu nahay jamaacadu ambiyada waxaa weeye walaalo kala baha baanu nahay kala baha ah ayaanu nahay oo hooyooyinkoodna ay kala duwanya aabahoodba mid yahay macnaha islaamnimaanu ku mid nahay tawxiidkaanu ku mid nahay laakiin furuucdii shareecadu maanu kala duwannahay macnaha marka siyaadada ahee uu siinayo oo rasuulka in loo khidmaynayo oo caynkanuu yahay huluwi baa ku jira oo rasuulka dee uma diiday inuu isagu rusushoo dhan ka fadli baday oo ka soo hadallay oo ka fadli badanya taasi war kuma jiro laakiin waxaa laga hadlayaa marxaladaha uu gaadhsiinayo huluwiga ah ee ambiyada uu leeyahay way u khidmaynayaan rasuulka hadalkaas hadaa sax maaha oo dad walaala ah oo rasul rusul ah oo ilaahay soo wada diray oo xil la wada saaray bay ahaayeen rasuulkeenuna ha uga fadli badnaadeen maali wamahalu ambiyaai qabli kamahali rajuli banaa beyt sidaa rasuulku markaa ugu shabahay abinatu wa ana khaatamu nabiyiin xadiiska fi saxi muslim ku sugan aniyo rusushii markii sidaanu isu nahay tusaalaha la isu kaayo eego waxaan ka dhiganahay guri nin guri dhisa markaa islaamnimadii weeye islaamku waa gurigaa weyn oo ilaa nabiyullaahi nuux markii lasoo diray waa beytkaa gurigaa la dhisayay tawxiidka diintiisa marka gurigaas waa dhisan yahay meel yar baa ka bannaan oo xabad laban oo jaajuuni ka baxsan tahay marka waa lagu wareega waxle wallahi gurigani aad buu qurux badanyay haddii se halkaa yar la buuxin lahaa intaa yar baa ka dhiman marka haddii la buuxiyo fa ana labinatu wa ana khaatimu nabiyin marka rasuulku saas wuri salawatu ullahi wasalaamu caleyh marka tawxiidkii iyo islaamnimadii waa gurigaa weyne lasoo dhisayey oo markaa uu rasuulku khatimay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka huluugaa buusiri ka muuqda uu markaa dee ambiyadii khaadimiin ka dhigay rasuulka u khidmaynaya arrintaasna arrin sax maa laa nufariqu bayna axadin minhum wa naxnu lahu muslimuun oo rasuulka ilaahay wuxuu ku amrayaa inuu tawxiidkii ku daydo nabiyullaahi ibraahim uma awxaynaa ilayka an ittabic millata ibraahiima xaniifan walam yakun min almushrikiin markaa saasa marka waxaad moodaa waxoogaa hoosu dhig maaragtay qadarkii ambiyada hadalkaas meesha waa ku jira macnahaasna macna sax maa waqadamadka way ku hormarisay buu uhi jamiiculambiyaai ambiyada dhammaantood bihaa mansiladaas bay ku hormariyeen iyo warusul rusushi baa ku hormarisay taqdiiman horumarinoo mila taqdiima makhduumin calaa khadamin yacni mid loo adeego horumarintii oo kale kii u adeegayay laga hormariyo saasay ku hormariya wa anta walxaal anta adiguna takhtariu ay taqdacu aada goynayso asabca ibaaqa asabca toddobadii aad goynayso adibaaqa isku daboolaa oo iska saarsaarraa bihim yani iyaga aad la goynayso fii mawkibin yani mawkib gudihii xaalaad ku sugan tahay mawkibkaasoo kunta aad ahayd fiihi mawkibka fiigiisa saaxib alcaalami calan sidaha aad ahayd oo calanka u saaxiibka aad ahayd macnaa ad hor socoto xataa idaa lam tadac sha'wan limustabiqin min addunuubi walaa marqaa limustanimi khafadta kula maqaamin biidaafati id nuudiita birafci mila mufrad alcaalami xataa ilaa iyo intii oo idaa waktiga lam tadac aadan ka tegin sha'wan gaayo iyo yool aadan ka tegin limustabiqin yacni mid horumar u degdegaya min addunuubi dhowaansho u degdegaya walaa marqan makaanu ruquyi makaanu koritaanna aadan uga tegin limustanimi yacni mid sarrayn dalbaya khafadta markaa waad hoos dhigtaa kulla maqaamin maqaam kulligii baad hoos dhigtaa derajo kasta oo bilidaafati yacni adiga lagu aaneeyey id wakti baad hoos dhigtaa nuudiita laguu dhawaaqay id wakti baad hoos dhigtay nuudiita laguu dhawaaqay birafci ama birifci rifco iyo kor noqosho lagugu dhawaaqay mila mufrad alcalami mumaasilan xaalaad tahay mid u dhigmayoo la mid ah almufrad alcalami mufradka calamka ahaa yaa moxamed yaa zayd yaa fulaankii loo yeedhay oo rafcinaya oo kale khafdo male waa un rafco kor noqosho halkaas ku wada macnaa wuxuu leeyahay ilaa aadan xataadu markaa qaayo waxay u tahay takhtariqa wa anta takhtariqu asabca xataa idaa lam tadac halkaasaad sii jibaaxaysay oo markaa dee aad sii goynaysay xataa idaa lam tadac sha'wan sha'wa macnaa waa yool iyo qaayo ilaa aadan uga tegin yo iyo qaayo limustabiqin mid yacni maaragtay beletamo oo maaragtay u degdega dhowaansho u degdega ilaa aadan boos uga tegin walaa marqan limustalmina macnaheedu waxa weeyaan marqaa mawdica ruqiya ayaa la yidhahdaado waa derajada yacni mustalimna waxa weeye taalibu rifca ayaa la yidhahdaa sannama fulanun ashay'a bimacnaa rafacahu waa kor yeelay wacalaha calaa wajhi alard mid markaa kor noqosho doonayo kor inuu u baxa doonayana aadan markaa waddo u bannaynin markay arrintu caynkaa noqotay khafadta kulla maqaamin oo idaa jawaabteeda khafadtaad ka dhigaysa yacni waad hoos dhigtay maqaam kasta iyo derajo kasta oo bilidaafati macnaa adiga laguu aaneeyey oo laguu nisbeeyey oo maqaamkaaga loo aaneeyey hoos baad u dhigtay markaad hoos dhigtayna waa markii lagu yeedhay ee kor noqosho oo lagu yeedhay markaad inaad kor u baxdo mufrad misla mufrad alcaalami oo kale adoo la mid ah macnaa mufrad caalamku dee halkaa wuxuu ka wadaa un maaragtay dee waa marfuucoo rafca iyo maaragtay yaa zayd oo kale yaa marka la yidhaahdo yacni mufrad caalam aad noqoto arrintaa kusoo baxay marka waxa wey waad waad kor noqotay macnaha rafcaad la daahintay oo kale macnaha ad moodaa inay u socoto xataa idaa waktigii lam tadac aadan ka tegin buu idhi sha'wan qaayo iyo iyo maxaan ku yool aadan ka tegin limustabiqin ay saacin lisabqi marka yani mid dalbaya waxaa la yidhahdaa maaragtay dheerayn min addunuubi dhowaansho inuu u dheereeyo u beretamo ilaa aadan boos uga tegin oo iyo walaa marqaa makaanu koritaanna aadan uga tegin limustanimiin yacni mid sarrayn dalbaya khafadta waad hoos dhigtay kulla maqaamin derajo kasta bilidaafati yacni aanayn adiga lagu aaneeyey darteed baad u hoos dhigtay id wakti baadan hoos dhigtay nuudiita lagu dhawaaqay birafci ama birifci yani rifco iyo kornoqosho lagu dhawaaqay mila mufrad alcaalami ay mumaasilan xaalaad la mid tahay mufrad alcaalamka kaymaa tafuuz ay kay tafuuza si aad u liibaanto baana markaa lagu kor yeelay biwaslin xidhiidh aad ku liibaanto aya mustatirin asturnaan yani dhammaystiran ah can ilcuyuuni arag iyo indho ka asturan oo ka qarsoon wa sirin yani si aad ugu liibaanto sir qarsoonoo aya muktatamin qarsooni markaa dhammaystiran ah macnaha wuxuu ujeedaa waxa weeyaan arrintan laguu kor yeelayay ee kor lagu qabastiyey samaawaadka macnaheedu waxa weyan si aad ugu liibaanto xidhiidh ilaahay subxana wataala ad ku xidhnaato oo cidka o dhan laga qariyey markaa dee adiga si gaara waxyigii iyo maarata salaadii iyo cibaadadii wax laguu soo dhiibayo oo dadka indhooda ka qarsoon marka adiga lagu gaar yeelay iyo sir maktuum oo aan cid kale markaa deehelin adiga mooyaane siaad arrintaa u gaadho xidhka alle iyo ay kugu fiicnaato ba arrinta aad ugu liibaanto baa saa lagugu yeelay kaymaa tafuuz ay kay tafuuza si aad ugu liibaanto biwaslin xidhiidh yacni wasligaasoo ayi mustatirin yacni asturnaan markaa kii u dhammaystiraa ah can ilcuyuun indhaha xaggiisa ka asturan oo ka qarsoon iyo wa sirin sir sirtaasoo muktatiman qarsoono aya muktatimin ayi muktatimin muktatamin yani qarsoonintii markaa ugu sii dhammaystirayd ah oo markaa dad hor imide markaa ka qarsoon cidinaba socon adiga mooyaane فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم ف- فحزت واض جمع السيوات الرصتي كل فخار ف- فخار فان كل يبض الرصتي فان كاسو غير مشترك يعني مد لو وداكسدو غير كيا وهذه عد كلا أي وداكسدو يعني غير كيا أنا عد كلا وداكسن وجزت واد قدوبتي كل مقام درجة كل جيب باد قدوبتي درجة سو غير مزدحم لا يسكع لي غير كذا ما الآن ما رأيت عد كلا وداكسن فأنا عد كلا وداكسن يا ما أنا عد كلا عدين ما أنا عد كلا وداكسن مركا واض ورصتهم حزتة من الحيازة وهو الجمع يلي هذا shayga markaa aad ursataa le fajmactu yani waan urursatay markaa faan oo dhan oo aan cid kula mushtarig ahayn oo adiga iyo cid kale aanay wadaagsan baad markaa urursatay waxaad kale u gudubtay juzta bimacnaa tajaawazta wacabarta waad gudubtay ee, maxaan ku rahay maqaam cid kugu ceedhiyeysa aana jirna waad u gudubto dee cid maaragtay wuxuu ka wadaa markaa de waxa weeye micraajka faxuzta waad urursatay kulla fakhaarin faan kulligii kaasoo kayra mushtarakin mid la wadaagsada kayrkii ah oo faankaas macnaha wuxuu ujeedaa ma yuftakharu bi min alfadaa'il fadaaisha iyo darajadaas sare iyo wanaagga iyo akhlaaqdaad leedahay iyada si walba waa loo eegi karaa macnuu kula wanaagsan wajuzta waad gudubtay kulla maqaamin maqaam iyo darajo kulligeed baad gudubtay taasoo kayra musdaxamin mid la isku celiyo oo cid kale kugu celida kayrkeed ah cid kugu imanayn wajalla miqdaaru maa maa wulliita min rutabin وعز إدراك ما أوليت من نعم وجل ووينادي مقدار ما الذي كي قدر كسي وينادي وليت أي وليته وين لغا غدي وما دخل لغا غدي ويناد أو من رتب من درجة وعز وحاد كاد إدراك ما شيء هليل كباد كادي أوليت أي عديت اللي بسيو من نعم نعموينا يعني مقدارك آه، وين لغا غدي ما ولاك الله الله ولك غدي iyo sharafta oo nebinimada iyo xilkaa lagu saaray baa weynaaday oo rutbadaas arutab waa jamcu rutbatin waana darajada sare taas ayaa weynaatay wacaza waxaa markaa yani imtinaac noqdoo reebtoomay oo adkaaday azashe bimacnaa waa wuxuu u adkaaday wey ardun cazaaz bay ardun cazaaz macnaa waa dhulka dirida adag baa leedahay marka waxa weeyaan wixii lagu siiyey oo nicamana yani haleelkiisii u adkaado macnaa cid cid haleelaysa oo soo gaadhaysa arrintaasna ma jirto وجل يعظم وهو وينادي مقدار ماء الذي كي قدر كسايا وينادي وليت أي وليته يعني ويل لغاقا يلو مركا دي حلك هذا الغصاري ومن رطب يعني رطبية درجوين أه وعز واد كاذي إدراك ما شيء هليل كسايات كاذي أوليت يعطيت المسلم من نعم نعموين أه بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم بشرى أي هذه تن مناقب تن يا صفات تن أنكار رونا منها بشرى بشارة ويان ذات خبر المبتدئ المحذوف كدكتو بشارة صلى لنا أنا نوصنا بشرى المبتدئ سو بشرى بشارة بشارة سو عظيمة وين لنا كائنة لنا أنا نوصنا معشر الإسلام يا خصو حنقاري يلي يا معشر الإسلام مسلمين تجمعوا من قاري يلي إن لنا أنك وحنو هذا من العناية اسكو هورد حقي دي اهتمام سينتا ruknan tiir baa noo sugnaaday tirkaasoo kayra munhadimin miduma kayrkii ah oo macnaha wuxuu leeyahy dee bushaaro weyn baa noo sugnaaday haddaan ummadda islaamka nahay oo sida markaa ihtimaamka naloo siiyey annaga ruknigaas markaa islaamnimadii nala siiyey oo diinta nala siiyey oo markaa dee diinta lagu khatimay di- kutubtii oo dhan oo kaasoo aan burburaynin oo markaa dee waxa weeye diinta lagu khatimay oo rasuulka ah rususha rusu- kuwii lagu khatimay oo diinta waxyigan baa wuxuu yahay qur-aankan kutubta lagu khatimay markaa taasuu leeyahay bushaaradaasa noo sugan buuli bushraa bushaaro bushaaradaasoo cadiimatun weyn lanaa ay kaa'inatun lanaa midaga noo- na- noo sugan weeyaan ee macshar alislaami ayaa khus waxaan gaar yeelaya macshar alislaami inna lanaa waxaa noo ahaatay yani bushaarada noo sugnaatay maxay tahay inna lanaa waxaa noo ahaatay min alcinaayati yani isku hawlidda iyo ihtimaamsiinta xaggeeda ruknan tiir baa noo ahaaday tiirkaasoo kayra munhadimin miduma kayrkii ah lamaa goortii daca allaahu alla uu yeedhay daaciina ka noo yeedhaya oo alla u yeedhay waa rasuulkee litaacatihi taacadiisa noogu yeedhaya biakrama arusuli rusulkii u maamuuska badnaa uu yeedhay kunnaa waxaan ahaanay akrama alumami ummadaha kuwii ugu wanagsana baanu ahanay oo de markii nabiy llaahi moxamed aynoo soo diray oo rususha kii wanaagsanaa ah ee ummaamo isku sharafta badnaa ah inana ummadaha kuwii ficnaa baan noqonay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruna bilmacruuf watanhawna can ilmunkar watu'minuuna billah waa ka alle subxana watacala ornay marka wuxuu yidhi lamaa goortii daca allaahu alla uu yeedhay daaciyina daacigeenna kanoo yeedhay oo dee rasuulku daaci buu ahaa إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا داعينا كنو يري طاعته طاعته نو يري بأكرم الرسل رسولك أمامك بدناو يري الله كنا وحانا هن أكرم الأمم ومدى كو كرام بدن أمامك لنو ونكس بانا هن وبالله التوفيق الناظم رعت قلوب العداء أنباء بعثته كنبأة أجفلت غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالغنى لحما على وضم ودوا الفرار فكادوا يغبطون به أشلاء شالت مع العقبان والرخم عليه راعت وحارق حسي قلوب العدا أدوغ قلوبتي وحارق حسي أنباء بعثته soo bixintii rasuulka la soo saaray wararkii ku saabsan ayay argagixisay ka nab'atin misal nab'atin qaylo xaal ay kula mid tahay qayladaasoo ajfala didisay quflan midaan waxogayn taasoo meel hanami adhigii ka mid ah wuxuu leeyahay halka ka warramayaa say gaalada uga argagaxday iyo wixii ilaahay subxaanahu watacaala diinteyda cadowga u ahaa warkii ay heleen ee rasuulka soo diritaankii lasoo diray bicadiisii ay uga argagaxday iyo dagaalkii rasuulka iyo saxaabadu ay gaalada la galeen siday maxaan ku dhahdaa u jabiyeen arrimahaas ayuu halkan ka warramaya marka nimankii cadowgaha quluubtooda waxaa argagax geliyey yani warka ku saabsanaa bicada nab'a waa bimacnaa sayxa oo kale may noqonaysaa qaarkood waxay ku macnaynayaan za'rat اlasad libaaxa maaragtay raagiisa oo kale ayay ku macneeyeen ajfalatna min afzacat weeye oo way argagixisay wey ajfala way didisay wix la didiyo quflana waxaa la yihahdaa waa jamcu haafil ama jamcu akfal aqfalka qofka beliidka ee qaafilka wax moog baa la yihahdaa marka waxay warkii wuxuu ka dhigan yahay sidii uun ari codkii libaaxa intuu maqlay oo kale qaylo caynkaasoo kale oo markaa diday oo caaran midaan waxba ogeyn oo kale qaabkaasoo kale u dideen oo un argagaxeen oo u naxeen markay maqleen waxyigii ama risaaladii rasuulka lasoo diray salawaatu ullaahi wasalaamu calayh raacat quluuba alcidaa raacat way argagixisay quluuba alcidaa cadowyada quluubtoodii anbaau bicatihi bicada iyo soo soo bixinta rasuulka la soo bixiyey yani wararkeedii argagixiyey ka nab'atin mila nab'atin xaal ay kula mid tahay qaylo iyo sayxo oo kale ay tahay qayladaasoo ajfalat didisay quflan yani mid wax moog mid aan waxba ogeyn didisay kaasoo meel hanami yani arigii ka mid ah maa zaala yalqaahum fii kulli muctarakin maa zaala kama zuulin rasuulku oo kama tegin yalqaahum gaaladii inuu la kulmayo fii kulli muctarakin meel kastoo la ysku ceedhiyo oo kula kulmayo dagaalkii xataa xakaw ilaahay shabbaheen bilqanaa bisababi ilqanaa warmaha sababtiisa laxman hilib ay shabbaheen hilibkaasoo calaa wadamiin shilal korkii saaran yani rasuulku salawaatu ullahi wasalam ale dagaalka uu cadowga la galay gaalada mushrikiintaa oo meel kasta oo muctarak waxaa la yidhahdaa mawdic alictiraak alisdixaam meelaha ciidhiga iyo dagaalka marka la isu yimaado maarata la isku celiyo ayaa la yihahdaa marka waxa weeyaan meel kasta oo marka isdixaam leh oo maaragtay bay uu kala kulmay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ilahay shabayn xakow bimacnaa shaabahu bay noqonaysaa qanaana waa jamcu qanaatin waana warma ayaa la yidhaahdaa wadam wuxuu noqonayaa waxa weeyaan maa yadacu alqasaab qasaabku waa hiliblaha ninka hilibluhu meesha uu hilibka saaro marka raba in hilibka laga iibsada iyo ee shilalka ee sare u saarsaaraba ayaa la yidhahdaa wadam la yidhaahdaa marka macnaha hadalku wuxuu u socdaa waxa weeye ee meeshii dagaarka lagu xukmay lagu laayey oo hilbahoodu odhan yihiin waxaa moodaa ninkii hiliblaha ahaa meeshii shilalka ee maaragtay uu hilibka saarsaartay ayuu kale ka dhigan yihiin sida markaa loo laayey maa zaala kama zuulin rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh yalqaahum inuu la kulmayo oo liqaagii xarbiga ahaa faidaa laqiitum aladiina kafaruu fadarba riqaab liqaagu bimacnaa xarbiga buu ujeedaa fii kulli muctarakin meel kastoo la isku celiyo oo kala kulmo kama tegin rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh xataa xakow ay xataa shaabahu ilaahay shabbaheen bilqanaa bisaabi alqanaa warmaha sababtooda laxman hilib ay shabbaheen hilibkaasoo calaa wadami shilal korkii la saaray waddu lfiraara fakaaduu yaqbiduuna bihi ashlaa'a shaalat maca alcuqbaani waalrakhami wadduu way jeclaysteen alfiraara carar bay jeclaysteen fakaaduu waxay sigeen yaqbiduuna inay kantaan bihi ay bisaabi alfiraari ashlaa'a xubno ay jantaan xubnahaasoo shaalad ay irtafacad kor noqotay maca alcuqbaani gorgorrada macooda xaal ay tahay iyo waalrakhami maca alrakhami xooshooyinka macooda xaal ay tahay fulanimadooda iyo cararkooda ayuu ka warramaya say markaa u baqayeen ee gaaladu ay u cabsanayeen waxyaabaha ay markaa ay markaa jeclaanayeen hibtada waxaa la yihahdaa waa shaksigu inuu jeclaado an yaxsula lahu milu maa xasala ligayrihi kayrka waxa uu helay oo kale inuu helo ayuu markaa u jeclaystaa ayaa hibda la yidhaahdaa markaa baqdin iyo argagaxaya say markaa carar u jecel yihiin baa waxay u dhowaadeen inay yani maara kantaan hilbaha ashla waxaa la yihahdaa waa jamcu shilwin shilwuna waa alcudwu min allaxm waa un cad ka mida maarata hilibka marka caahaas balaha gorgorada cuqbaanku waa gorgorada rakmna waa xunshooyinkii cadaha ay kor ula baxeen oo kale taas bayba janteen waxaan ku dhahdaa baqrin inay la kala noqdaan oo kale baqrinta iyo naxaynta balada haysata waddu waxay jeclaadeen nimankii gaalada ahaa alfiraara carar ay goobta dagaalka ka cararaan fakaaduu waxay sigeen yakhdituuna inay kantaan biha iyo bisaawi alfiraari ashlaa'a xubno inay jantaan oo jeclaystaan xubnahaasoo shaalad ay irtafacad kor noqotay maca alcuqbaani gorgorrada macooda xaalay yihiin iyo waalrakhmi wa maca alrakhmi xuushooyinka macooda xaalay yihiin jamcu rukhma tamdi layaali walaa yadruuna ciddataha maa lam takun min layaali alashhuri alxurumi tamdi way socotaa allayaali habeenadu way tagaan walaa yadruuna mana oga ciddataha tiradeeda ma oga maa lam takun haddaanay ahayn habeennadu min layaali alashhuri bilihii habeenadeeda aanay ahayn bilaa alxurum xurmada lahaa fulanimo iyo naxdintii argagaxaysta habeenaduna waa socdaan waxna uma tirsana laakiin bilihii ashhur xurumka hadday yihiin oo laisbadbaadinayey oy nabadgeliyeen oo dagaalka laga joojinaysa taa waa qaybsan yihiin oo waa u xisaabsan tahay oo bilaa way yaqaaniin markaa baqdinta ku jirta iyo waxaas buu cabbirayaa oo tamdi layaali habeenadu way soconayaan walaa yadruuna kuwii gaaladaa ma oga ciddataha tiradeeda ma oga maa lam takun haddaanay habeenadaasi maalmahoodu ahayn min layaali alashhuri bilihii habeenadoodaan ahayn bilihii alxurumi xurmada lahaa oo bilahaas xurmada leh oo ashhur xurumka la yidhaahdo oo dagaalka laga daynayo taasi way u xisaaban tahay oo way garanayaan laakiin wixii kale waxba ka garan maayaan kaannama addiinu dayfun xalla saaxatahum bikulli qarmin ilaa laxmi alcidaa qarami yajuru baxra khamiisin fowqa saabixatin yarmii bimawjin min alabtaali muntatimi min kulli muntadibin lilahi muxtasibi yastuu bimusta'silin ilkufri mustalimi kaannamaa waxaad mooddaa addiinu diintii dayfun baad mooddaa marti dayfkaasoo xalla degay saaxatahum sabadooda iyo bannaankooda degay bikulli qarmin mid kasta oo maman ayaa degay ilaa laxmi lcidaa cadowga hilibkiisa ku maman kaasoo qarmin shujaaco geesi ah wuxuu yidhi markaa dadkan markaa dee saxaabada iyo rasuulka iyo si ay markaa cadowgan markaa u laynayaan ula dagaalayaan u jijminayaan ayuu markaa shabahayaa wuxuu leeyahay diinka waxaad moodaa waa dayf marti duldegay iyaga nimanka gaaladaha saaxadoodii meesha bankooda duldegay qarmi iyo qarim way kala duwan yihin qarmiga waxaa la yihahdaa waa shadiid shahwa biacaam qofka aad iyo aad cunada ugu maman waa markaa ra'da la reebo qarmi la yidhahdo qarim marka la yidhahdana waa shujaaca waa ninka geesiga ah jinaaska wax layaha ka dhexeeya labada lafdi marka wuxuu leeyahay waxaa duldegay mid kasta oo hilibka cadowga ku maman oo inuu maaragtay hilbahaadu kariyo oo gogoyo jecel ayaa duldegay buuli kaasoo weliba geesi ah kaannamaa waxaad mooddaa addiinu diintii dayfun baad mooddaa marti dayfkaasoo xalla degay saaxatahum yani bannaanka duleedkooda degay ka duleedkooda soo degay bikulli qarmin mid kastoo maman ayaa degay ilaa laxmi lcidaa hilibka maxaan ku dhahay cadowga ku maman kaasoo qarimii bimacnaa shujaaco geesi ah oo doonaya mar inuu gacan adag ku qabto ayaa markaas soo duldhigtay yajuru baxra khamiisin yajurukaasi wuxuu jiidayaa geesigaas laga warramaya baxra khamiisin shan madaxlaha ciidankii ahaa baddiisii ayuu jiidayaa fowqa saabixatin kaayon isagoo ku sugan fowqa saabixatin tii dabbaalanaysay korkeeda isagoo ku sugan waa fardihii khamiiskaasoo shan marxalahaasoo yarmi ganaya bimawjin hirar ayuu ganaya hirarkaasoo min alabtaali geesiyaal ah hirarkaasoo multaimii isdhexgelaya oo isdhirbaaxaya wuxuu ka warramaya waxa weeyaan ciidanka meesha degay buu sifaynaya ee muslimiinta cadowga iyo gaalada markay sayaan wuxuu leeyahay marka waxa weeyaan nimankaasi ninkaa geesiga ahi wuxuu hogaaminayaa baxra khamiisin khamiis waa ciidanka shan madxalaha la yidhahda adoo ciidanku shan qaybood maymano iyo maysaro iyo muqadimo iyo qalbi iyo saaqa ayay u qaybiyaan ciidanka xagga maaragtay midigta ka dagaalama ka bidixda aagga bidixda kaga jira mid maaragtay dooyo hore ah oo muqadimo xordhaca maxaa la yihahdaa xagga hore ee duluucda hore ee ubuucda hore ka dagaalama mid kayd oo saaq oo xagga dambe marka waa ciidanku qaybahaasuu leeyahay baa khamiis la yidhahdaa waana wuxuuna ku shabahay markaa badnaanshaha intu ka qaro baxra khamiis yani maaragtay bad buu ku shabahay waa ciidan bad ah farabadnaanshaha ciidankaasu hogaaminaya isagoo fowqa saabixatin fuushan saabixadu waa taa dheeraynaysa oo maaragtay dee waa ka saabix fi lbaxri sidii kii bada ku dhex dabaanay oo kale markaasay u ordayso oo waa faraskaa ordaya ee cadowga markaa caydhsanaya cadowga raadintiisa ayuu sidaa qofkaa dabaanaya badda ku dabaanaya ku ordaya oo kale ayuu kaga shabahayaado waxaa weeye mid dabaanaysa oo cadowgii markaa u ordaysa farasa ayuu korkeeda fushaya waliba markaasu wuxuu leeyahay wuxuu ganayaa baxru khamiiskaasi baddaa maxaanku idhahdaa shan madaxalaha ah oo ciidankii uu ka wadaahay hirar buu galayaa min alabtaali geesiyaal ah wuxuu soo tuurayaa oo ciidanka ka mida niman geesiyaal ah iltiaamku muntaim min aliltiaam yani waa hirarkaa isdhirbaaxaya oo isdhexgelaya macnaha ciidankaas farabadnaan intuu ka qabo geesiyaal fara badanoo saa isu jiiraya ayaa markaa boodaya oo meesha maraya buu leeyahy yajuru wuxuu hogaaminayaa kaa la soo sifeynayo geesiga ah baxra khamiisin shan madaxlaha baddiisa ayuu hogaaminayaa fowqa saabixatin yani mid dabaanaysa korkeed isagoo ku sugan waxaana khamiiskaasoo yarmii ganaya bimawjin hirar buu ganaya mawjkaasoo meel abtaali geesiyaal ah kaasoo multaimii yani isdhirbaaxaya ama isdhexgelgelaya min kulli muntadibin lilaahi muxtasibi min kulli muntadibin min kulli mujiibin mid kastoo ajiibaya ayuu ganayaa mawjkaasi lilaahi alla subxaana wa tacala ajiibaya kaasoo muxtasibin yani ajri dalbaya kaasoo yastuu weeraraya bimustaasilin bisayfin kuu hernaya sayfkaasoo mustaasilin jirrida goynaya lilkufri gaalnimo ku jirrida goynaya kaasoo mustalimii yani halaagaya wax baabiinaya wuxuu u sifaynaya markaa ninkaa dagaalamaya ee geesiga ah ee sharciga ilaahay ku diriraya waa muntadib oo markaa ismu faacil laga dhigo waxaanay beddel ka tahay abdaalkaasay beddel ka tahadoo mawj buu ganayaa min alabdaali min kulli muntadib buu ganayaa mid kasta oo ajiibaya ilaahay subxaana wa tacaala ama muntadabin oo ismu mafcuulaho mid kasta oo muntadabun loo yeedhayo lilahi ilahi lagu yeedhayo oo halummu ila aljihaad oo ilaah aggiisa kaa loo yeedhayo oo markaa mutasibin ajaran raadinaya sabigana waxaa la yidhaha marka inuu qofku yani ku bowdo oo weerarka u qaado ayaa la yidhaahdaa mustaasilin yani waa bisayfin baa iskaga qadaraan bisayfin mustaasilin buu qadaraya sayf maxaan ku dhahay waxa jirrida goynaysa oo gaalkii maxaan ku dhahay kufrigii jirrida goynaysa mustalim min alistilaam baa laga keeno istilaamku waa alisti'saal waa baabiintii halaagidda min kulli muntadibin mid kasta oo ajiibaya lilahi alla subxaana wa tacaala ajiibaya ayuu ganayaa mawjkaasi kaasoo muxtasibin xisaabtamaya oo ajri dalbaya kaasoo yastuu yani maara ku kacayo oo ku weeraraya bimustaasilin bisayfin buu ku weerarayaa seefkaasoo mustaasilin yani jirrida goynaya ilkufri gaalnimo jirrida goynaya kaasoo mustalimi yani halaajinaya oo baabiinaya xataa hadat millat اlislaami wahiya bihim min bacdi gurbatiha mawsuulat الraximi xataa hadat ilaa ay ahaatay bimacnaa khawaad saarat wey saara iyo kaana iga lamid xataa hadat ilaa ay ahaatay millat اlislaami islaamka milladiisi iyo diinkiisii wahiya walxaal hiya bihim iyadu abdaasha maceeda ay tahay min bacdi gurbatihaa qariibnimadeeda gadaasheed ay ahaatay mawsuulata araximi rixmkeedu miduu xidhsan yahay manaa wuxuu le marka dagaalkii jihaadkii saacadawgi lagu qaadqaaday oo raggaa markaa abdaashii geesiyada laga warramaya saa yeeleen baa waxay noqotay diintii kadib markay ahayd hariib addiinu bada-a diinu hariiban wa sayacuudu hariiba waa kii xadiidku ah iyagoo markaa dee tiro yar ay ahaayeen oo hariibnibo ah ayaa waxay noqotay mawsuulat raxim mid rixmkeeda la xidhiyo macnahedu waxa weeyaan mid intishaartay oo loo kacay oo dadkeedii fara badan yihiin oo xaqeedii la ilaaliyey sida rixmka loo ilaaliyo loo xidhiidhiyo ayaa macnaha wuxuu leeyahy axkaamteedi iyo laamaheedii wixii mid la dabaqo oo faaftay ayay noqotay xataa hadat ilaa ay ahaatay millat lislaami islaamka milladiisa iyo diinkiisu wahiya walxaari iyadu bihim abdaasha macooda ay tahay min bacdi gurbatihaa hariibnimadeedii kadib ay ahaatay miladii mawsuulata araximi haas markaa khabarkeedu waa xaggaa dambe mawsuulata araximi rixmkeedu mid uu xidhisan yahay ay ahaatay makfuulatan bay ahaatay mid la ilaaliyey oo la kafaalo qaatay abadan weligeedba minhum gaalo xaggeeda laga ilaaliyey bikhayri abin aabba kii u khayr badnaa yaa lagu ilaaliyey wa khayri baclin zawjkii u khayr badnaa baa lagu ilaaliya rasuulku ka wadaa falam taytam manay agoomoobin walam tayimii manay carmaroobin diinkii buu ka ujeedaa waxau li diintii waxay noqotay markaa waxay ahaatay mid ilaa shan oo oo dhowrsoon oo la kafaalo qaatay oo gaaladii markaa maxfuudaha oo laga ilaashay oo laga kafaalo qaatay waxaana ilaahay usoo diray oo lagu ilaaliyay bikhayri abin waa nabiy llaahi maxamed aabba kii u khayr badnaa khayr bacrin zawjkii u khayr badnaa oo dee diintii markaa xagga aabbanimo mid markaa dee qiyaado leh weeyaan oo aan agoomoobin oo falamtay tamacneed wuxu ujeedaa markaa diinkii diin agoomoobay ma noqon walam tayimin aamat ilmar'atu ta'iimu ay baaca tabiic oo kale la mid tahay waxaa weeye dadki markaa dee carmaladii aan maaragtay raggooda dhinteen marka walam tayimi carmalna marka ma noqonin waa diin markaa dee waxa weeyaan kafaaladeedii hawsheedii la wadahayo oo maxaan ku lay muslimiintii rasuulka wada gurmanayaan makfuulatan bay ahaatay diintii millatulislaamka abadan weligeedba minhu min alkufaari laga ilaashay khayri aabin aabakii u khayr badnaana lagu ilaashay wa khayri baclin zawjkii u khayr badnaana lagu ilaashay falam taytamay agoomoobin diinkii walam tayimii manay carmaloobin هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حتف لهم أدهى من الوخم المصدر البيض حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود, مسود من اللمم حلو هم قوى لقور جيسيدة هي الجبال بورويا فسل ويدي عنهم إيغا مصادمهم اسكدعوا دويدين maadaa maxay bay raa arkeen yani kuwii ay isku dhaceen minhum muslimiinta xaggooda maxay ku arkeen fii kulli mustadamin meel kastooo la isku dhacay oo la isku helay waxaad weydiisaa buuruu leeyahay xagga sabirka iyo salaabada iyo adayga iyo geesnimada iyo raganimada waa buuraha taagtaagan oo buurta cid dhaqaajin kari mayso dagaalka isugu hor yimaado waa buuro marka bal waxaad weydiisaa musaadimahum musaadimatu waa istikaaku safayn labada saf markay isku dhacaan baa layaha marka bal waxaad weydiisaa isku dhacoodii weydiiyo maxay kuwa isku dhaceen ku arkeen fii kulli mustadam ay fii kulli makaani listidaami meel kastoo la iskaga hor yimi oo la isku helay waxay nimankaas ku arkeen muslimiinta kuwa cadowga ahy bal arrintaa weydiiy yani waxaway geesnimadooda iyo ragnimadooda ayuu sheegayaa inay ahaayeen rag jibaalah oo aan meeshooda ka dhaqaaqin كنا جبالا فوق الجبال وربما سرنا فوق البحار بحارة وقيلها محمد إقبال وعلم هم الجبال هم يوى الجبال بورويا فسل ويدي عنهم يقى مصاطمهم يعني ويديه كل عودي ويدي مصادمته وأي ماذا محيب الرأى يعني مصادمهم كي كل عي ويديه maadaa maxay buu ra'a arkay kaa ay isku dhaceen minhum iyaga mu'miniinta muxuu ku arkay fii kulli mustadami yacni meel kastoo la isku helay oo fii kulli makaani istidaam meel kastoo la iska helay waxa uu yani ku arkay weydiiye yani wuxuu arkay niman geesiyaala oo dagaalka markaan ka dhaqaaqayno meeshooda ku sugan ayuu arkay wasal xunaynan xunayn weydii wasal badran bader weydii wasal uxudan uxud weydii فصول حتف أي هي إيضو فصول حتف هلاك فصلت يدي نوعيه ويان والله مسغناتكوا تاسو أدهى كدرا من الوخم أي من الوباء عذرنا فهذا كدرا يعني لمن قبل قادة وربحن كستين إيه بن حنين ماشي وحكد عين بلو رئيسو سيدا مالك الله ويلي أما أهل حنين بسيبوا يدين بدر سيد الله وقرأي البدر يعني أهل بدر كوريس أما أهل أحد ويديه وكعوية حتفه بمعنى ذاك بلوتشي ذاك وفصل الله إي أبواء محالي هذا نوعيه محانفه نوعيه هلاك كمدة أي يعني من كأصبنا ذاك عرضا كأصو قدر بي عذرة فافا عذرة فافا قدرا أي أمر كان من كأصب دعي وسل ويدي حنين حنين ويدي وسل بدرا بدر ويدي وسل أحدا أحد ويدي فصول حتف أي هي يد فصول حتف هلاك فسلدي وي اللهم قائم اللهم يقع الصبا كسؤالها كدرا من الوخم قدر فاف كدرا المصدري البيض حمرا بعدما وردت أو فعلا واتكا قدرا كتا أنبعوا حنمانيا المصدري البيض يعني السيفي kuwa u celiyey baan maaragtay celiyey ayaan ammaanaya xumran xaal ay yihiin bacdamaa waradat markay soo arooreen min alcidaa cadowga xaalu xaggiisa ka ahaaday kulla muswadin mid kastoo madow kaasoo min allamami halab ah macnaha wuxuu leeyahay horta musdir musdiriy musdiriina albiida bay askeedood idaafadii nunku cadfantahayeen مصدر وحوجاء المصدري معنى جمع مصدر من قولهم صدر عن الماء بيب وكبح كالنظر كفر معنى رجع أنه كاللافت بيب كنوا جمع أبيض وهو السيوف أي الليل هذا وكو عليه نمانكي سيفي العليي iyagoo cascas yani bay sayfiya ceshadeen oo macnaha sayf- sayf la dhacayeen oo bacdamaa waradat min alcidaa kulla maswadin yani mid kastoo madow oo markaa shaygaa madow waxa weeyaan laman baa loo jaa waa jamcu lama- limatin oo limaduna waxaa le halabta oo waa timaha ka dega maxaanku hay dhagaha hoos uga dhaca ee maaragtay qoorta iyo ku dhaca ayaa lima la yidhahdaa oo markaa dee waa meesha lagaga dha- dhufanaya seefta qoorta lagaga goynayo markaa seeftii caddayd si loola dhacayay halkaas bay horta waxay ka soo laabatay oo ka- ka soo ceshadeen seeftoodii iyadoo casaatay oo mid kasta oo madow oo dee markaa halabtaasi bay goynaysay oo qoortay markaa bannaanka u tuuraysay macnahaas u jeedaa oo tilmaamaya marka dee nimankani say u leynayeen gaalada oo hilbahooda u karinayeen oo safa ula dhacayeen taas ayuu tilmaamaya almustiri marka waana ka sifayn kartaa abtaasha abtaashaasoo almustiri albiida oo odhan kartaa ay almustiri albiida amdaxu waxaan amaanaya almustiri albiida seefiya cadcadaa yacni kuwii ceshanayey xumran xaala iyagoon cascas oo dhiig la cas bacdamaa waradat markay ku soo aroortay min alcidaa cadow xaggii xaalay ka tahay kulla muswadin mid kastoo madow ay ku soo aroortay muswadkaasoo min allamami halabti ah oo bimacnaa timihii madoobaa korkooda bay ku dhacayeen oo qoortii baa loo jeeda halkaa Way markaa dee seeftaasi markay ku dhacday iyadoo cadna dhiig bay noqonaysa walkaatibiina kuwii ku qoreeyey baan ammaanaya bisumri alkhati geedka khat la yidhaahdo warmihiisa ku qoreeyey maa tarakad kamay tegin aqlaamuhum qalimadoodu xarfa jismin jidhka daraf ka mida kamay tegin xarafkaasoo hayra muncajimin yacni aan dhibacaysnayn ee mid kastaba isagoo dhibicdii leh ay markaa ka tageen cajamtu lkitaaba ay naqadtu baa la yidhahdaa marka hadalkana iska tashbiih baa ku jiray macnaha wuxuu u jeeda kaatibiina bisumri alkhati kuwa qoraya kaatibiinta halkan waxaa weeye ataa- waa kuwa aaaciina dooxaya buu jeedaa oo sumri waa jamcu asmar waana warmaha khadigaasna wuxuu le waa geedka laga sameeyo warmaha laga sameeyo marka macnaha geedkaa khadle warmaha laga sameynaya bay ku dooxayaan oo qoraalka halkaan si kale u jeeda qoraalkani macnaha wuxuu u jeedaa warmahaas afkooda sida jirhkooda nimanka ay ugu dooxayaan ba waxay ka dhigan tahay markaa dee qoraalka qudhiisu marka wax lagu qoro xaashacda wax lagu qoro meeshu wuxuu kaga tegey maxay raad buu kaga tegey marka jaamica ka dhexeeya waxa weeyaan eh, waa waa ta'siirkiiya saamaynta oo qalinkuna muxuu saameeyey meesha xaashiya lagu qoray warmuhuna jirhkoodii markaa bilaawi iyo seeftii wixii waxay ku yaaliin meeshii lagu dhuftay bay ku yaalin marka geedkan khadka lee warmihiisii bay ku qorayeen jirhkooda aqlaamtaasi aqlaa- aqlaamum waa jamcu qalamin laakiin dadka waxaa looga jeedaa waa asinat rimaax warmaha afkooda ayaa looga jeedaa marka wuxuu ku leeyahay eh, qal- aqlaamtii xaraf aan dhibic lahayn kamay tegin macnaha wuxuu u jeedaa eh, warmaha afafkoodii jirka meel ka mid oo aan nabar lahayn kamay tegin meel kasta waxaa ku yaalla nabar baa ku yaalla oo marka waxa weeyaan dee dhaawac iyo yani dhibaato xoogloo lagu dhuftay baa ku yaalla oo warmahaas daraf jirka ka mid ah oo gaalada jirkooda ku yaallaba waa lagu dhufanaya macnahaas uga jeeda walkaatibiina yamdaxu waxaan amaanaya alkaatibiina kuwii qorayey bisumril khati geedka khadka lee warmahooda wax ku qorayey ayaan amaanay macnaha ku dooxay buu jeedaa maa tarakat kamay tegin aqlaamuhum qalimadoodii oo markaa u jeedo warmaha afkoodii xarfa jismin jir darafkii kamay tegin kaasoo hayra muncajimin mid la dhibceeyey hayrkii ah macnaha waxa weeye midaan dhibicday kamay tegin jirka xarafka qayb kastoo jirka ka midaba nabar iyo dhaawac ayaa ku yimi shaaki shaaki istilaaxa lahum siima tumayizuhum wاlwardu yamtaazu bisiima can الsalami tuhdii ilayka riyaaxu الnasr nashrahumu fataxsibu zahra fi اlakmaami kula kami shaaki silaaxum iyagu shaaki silaax waa kuwa hubkoodii yani maaragtay ee diyaarsaday oo dhammaystay lahum waxay leeyihin nimanka geesiyada laga warramayaa siimaa calaamad bay leeyihin calaamadaasoo tumayizum ka soocaysa macnaa caynilcaduwi hayrka ka soocaysa walwardu ubuxu yamtaazu wuxuu ku socmaa bisiima calaamad ayuu can isalami يعني maaragtay quraca ama sarmaanta uu kaga socnaa waa shaaki istilaaxa shawkadu sideeda baan xidda wa shidda ayaa lay adayga marka waxa weeyaan hubkoodii bay ku gaadhan yihiin waa niman hubkoodii ku gaadhan oo hubkoodu u dhammaystiran yahay oo waxay leeyihiin markaa calaamad ka soocaysa dadka kale oo markaa dee say u hubaysan yihiin nimanka u diyaargaraysan yihiin baa marka ay hubkooda uga wataan calaamad oo cibaado iyo diinna way ka muuqataa maxamedu rasuulu llahi waaladiina macahu ashiddaau cala alkufaar ruxamaau baynahum taraahum rukacan sujadan yabtaquuna fadla min allahi waridwaana simaahum siimaahum fii wujuuhihim min ahari الsujuud dalika mahalum fi الtawraati ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطه فأزره إلى آخر الآيات marka horta waana hubaysan yihiin hubkoodii ku gaadhan yihiin calaamad ay kuwa kale kaga soocanyihiina waa leyse uba xuba maaragtay uu kaga soocan yahay oo calaamadu ka leeyahay dhirta kale ee quraca iyo waxaa sarmaanta iyo waxaa ka duwan yahay shaaki silaaxum iyagu shaaki silaax wobkoodu dhammaystiran yahay weeye lahum waxay leeyihiin siima calaamad bay leeyihiin taasoo tumayizuhum soocaysa oo adowga ka soocaysa walwardu ubuxu yamtaazu wuu socmaa bisiima calaamo ayuu ku socmaa can isalami yani maaragtay quraca ama sarmaanta kaga socmaa tuhdi ilayka riyaaxu nasri tuhdi ilayka waxaa adiga kuu soo hadiyeynaysa riyaaxu nasri nasriga dabayshiisa tuudi ilayga way kuu soo hadiyeynaysaa wu riyaaxu nasri nasriga dabaylihiisu nashrahum yani udugoodii way kuu soo hadiyeynaysaa iyo khabarka wanaagsan ee farxa leh fataxsibu waxaad u malaynaysaa azahra ubaxa fi lakmaami qobka gudihiisa xaaluu ku sugan yahay kulla kami geesi walba yaad u malaynaysaa macnaa wuxuu leeyahay nasriga iyo guusha dabaylahoodu waxay ku soo gudbinayaan yani waxaa weye udugooda oo markaa nashriga nashrahum wuxuu ujeedaa waa khabarka faraxa leh khabarka faraxa leh bay kusoo gudbinayaan waxaanad u malaysaa buu yidhi marka say hubka ugu gaadhan yihiin hubka u labisan yihiinna sida ubaxa qobkiisa ku jira oo marka ubaxu qobkiisa ku jiro yani macnaha waxa weye dee qobkiisii buu si fiican ugu dadan marka nimankaas say hubka ugu gaadhan yihiinna macnahaasoo kale ku siinayaan yani say u hubaysan yihiin oo nin kastoo geesiyaho markaa maaragtay hubkaa ku gaadhan macnahaas ku xirsinaya tuhdi ilayka yani waxaa kuu soo hadiyeynaysaa riyaaxu nasri nasriga dabaylihiisa ay kuu soo hadiyeynaysaa nashrahumu yani udaygooda iyo khabarkooda faraxa le bay kuu soo hadiyeynaysaa fataxsibu markaa waxaad u malaynaysaa yani markaa nimankaa say u hubaysan yihiin say u dagaalamayaan iyo geesraganimadooda fataxsibu waxaad u malaynaysaa azahra ubaxii fiakmaami xaaluu ku sugan yahay maxaan ku kunka gudihiisa kulla kamin mid kastoo geesiya ayaad u malaynaysa yani macnaha ubaxan ku jira qubkiisa daboolan buu ku shabahaya u leeyahay maxaan kula waxaad moodaa nimankii gaadhnaaye uga gaadhnaaye ragnima dagaalamaya kaanahum fii duhuuri اlkhayli nabtun ruban min shidaة اlxasmi la min shidaة اlxusuni taarat quluubu اlcida min ba'sihim faraqa فما تفرق بين البهم والبهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجامها تجمي كأنهم وحد مدابول من كان مجاهدين تأي ماركتي صحابة يجدائي في ظهور الخيل فردها كركو دحالة يكسبين يهين نبط رمن ميرسر جيدي كبحي بنودا من شدة الحزم قوانا ضيق حقي سيد كمودا laa min shiddati alxusumi suunadayga samada xagga suunadayga maaha waa xagga go-aanadayga wuxuu rabaa inuu kuu sheego nimankani say fardaha korkooda ugu ugu maaragtay ugu dheeraadeen oo aanay faraska uga degayn ee min maaragtay macraka ilaa macraka ay u fuushan yihiin ay ugu adag yihiin faraska korkooda waxaad moodaa geedkaa ka baxay meeltaagoo sare ka baxay baad moodaa oo geedka ruban waxaa le waa jamcu rubwa rabwa rabaduna almarkaan murtafic min alardi oo geedka meesha sare ku yaalla waxay leeyihin xiidadiisuna waa dheer yaado meel hooshooraysa yabuu gaarsiisan yahay marka waxa weeye geedkaasoo kale ku shabahay laakiin wuxuu yidhi ma aha xagga lagaga shabahayaana oo ay fardaha korkooda ugu dhegan yihiin o u saaran yihiin waa go-aan adayga ee suunka adag maaha ee suunka adag ee aan markaa dee ugu xidhan maarata kooraha ee aan fuqaynin ma aha xaggaas waxa weye xagga go-aan adayg iyo raganimada ay nimanka ay meesha ka degin oo dagaal inaan markaa faraska ka degin ay doonayaan xaggaas ku shabahayaa buu leeyahay kaannahum waxaad moodaa raggaa mujaahidiinta laga warramayo fii duhuuri alkhayli fardo korkeed xaalay ku sugan yihiin nabtu ruban meel sarabaadki ka baxay iyo dowgi ka baxay baad moodaa min shiddati alxasmi xasmigu waa asabaat iyo dabdu lamri ayaa la yihahda min shiddati alxasmi yacni go-aan adayga xaggii ayaad ka moodaa laa min shiddati alxusumi alxusum waa jamcu xisaam